waxaan ka wada hadalnay adiguna waa joogtay in soomaaliya ay ka soo baxday wakhtigii dagaalka iyo wakhtigii xumaanta in dadka soomaalidu ay hore u socdaan in la sameeyey federal stateski kuwii kalena la dhammayn doono in dowladdani ay rabto dadka soomaalida iyo dalka soomaalida in labadaba la dayac tiro soomaali isku timaado la iscafiyo la sameeyana wixii wixii muhiimka ahaa ee loo loo baahan yahay waxyaabaha aad ka hadashay waxaa ka mid ah in soomaaliya ay diyaar u tahay maalgashi mararka qaar xiisadaha siyaasadeed iyo amni darrada jirta ma is leedahay waxay hor istaagi kartaa in soomaaliya dadka caalamku ay maalgashtaan
waa laga yaabaa inay marmar dhacdo laakiin anigu uma haysto xiisadda siyaasaddu inay tahay wax xun oo soomaaliya ka soo horjeeda beri aan fogeyn afar shan sano ka hor lix sano ka hor waa laysdili jiray marka wax laysku diidaba haddana waxaa laga hadlayaa in la footeeyo oo baarlamanka lagu xisaabtamo oo sharciga lagu socdo ma fiicnaa inay mar walba soo noqnoqoto arrintaasi laakiin uma haysto inay kulligeed negative tahay
arrimahaas waxbaan kaa weydiin doonaa laakiin arrinta ku saabsan dagaalka aad kula jirtaan argagixisada waxaad sheegtay in loo baahan yahay in gobolka iyo caalamku ay ay si weyn soomaaliya ugala shaqeeyaan marka arrintaas maxaad ula jeedaa wal amisom walaalaheenna kenya iyo etoobiya iyo uganda burundi iyo jabuuti wixii looga baahnaa bay sameeyeen waddankii waa laga xoreeyey annaga waxaan qabnaa inuu milatarila ay nimankani dhammaadeen wakhtigoogii dhammaaday laakiin waxa maanta ka socdaa adduunkan ma aha wax soomaaliya keliya ku gaara waa wax riijinku uu rabo inuu iska gacanta iska qabsado oo sida loo wado loo wado oo lasii xoojiyo sidii loola dagaalami lahaa waxaa kaloo ku xigaa in adduunkao dhanna uu taasi ogaado marka waxaan rabnaa uun in in inaan inaan u sheegno caalamka inaananu inaan inaananu seexanayn iyaguna ay aan istaageerno maaha inayna taageeraan aan istaageerno dagaalada hadda ka dhacaya yeman oo kale ma is leedahay culays siyaasadeed oo dhinaca amniga ayay soomaaliya ku keeni kartaa
ha horaan uga hadlay madaxweynuhu uu ka hadlay prime ministerku uu ka hadlay yeman waa wadan dariskeenna ah waa walaalaheen waxay naga jooga in shan boqol oo kun ka badan dadka qaarkood waxayba leeyihiin hal milyan waa la gaadhaa dadka jooga iyaguna wadankeenna waa dear welcome waa walaalaheen laakiin maanta ma ogaan karno dadka ka soo hordaya kuwa rabshada khalkhalka geliyey yeman inay inagana khalkhalina geliyaan waa cabsi aan u baahannahay inaan ogaano
soomaaliya tahriibka marka laga hadlayo qayb weyn ay uga jirtaa dhallinyaro fara badan oo soomaaliyada libiya soo gaara badda mediteraneanka mara talyaaniga taga yurubta kale uga sii gudba xaaladda qaxootiga iyo qulqulka yurub dhibaatada ka taaganna waa la socotaa muxuu yahay xalka xalka wuxuu yahay wadamada ay ka soo imanayaan dhallinyartaasi doonaya nolol fiican inay samaystaan oo reerahooda wax taraan waxa weeye nin walba waddankuu ka yimi soomaaliyana qaar baa ka yimaada oo qaar badan baa ka yimaada in waddankaa looga sameeyo shaqooyin loo abuuro iskuulle loo sameeyo garooma ay ku ciyaaraan loo sameeyo si ay u koraan sidii caruur caadi iyo dhallinyar caadiya ay u kori lahayd oo ay waddankooga u joogi lahaayeen oo ay ku soo kordhin lahaayeen wax badan waddankooga marka cansarku ma aha in la yidhaaho way ordayaane hala soo qabto oo hala soo celiyo jawaabtu waxa weeyaan in la yidhaaho waddanka naftarkiisa waxa looga sameeyo investment baana taa keenaysa in khayraadkeenna la tabcado oon adduunka u yeedhno si khayraadkeenna loo tabcado soomaaliya hadda waxaad moodaa in khilaafaad baarlamanka uu ka dhex dilaacay runtiina waxaad moodaa inay arrintaas xataa caqabad ku noqonayso in labada kun iyo lix iyo tobanka noocii doorasho ee la doonayay in la gaadho in inay adag tahay marka maxaa lagu xallin karaa
way adag tahay laakiin options badan baa jira horta waxaan u baahannahay wixii dowladdu ku ballan qaaday dowladda soomaalida iyo baarlamanka soomaalida in la dhammeeyo in dastuurka la hagaajiyo in inta hadhay stageka la sameeyo in maaragtay la sameeyo maxkamaddii constitutionka in wixii loo baahnaa horta la sameeyo dee dadka soomaalida iyo madaxdoodaa ka tashan doonta sanadka dambe sidii loo dhaqaaqi laha marka ma isleedahay labada kun iyo lix iyo tobanka meel fiican baa la gaadhayaa oo nooc doorashaa oo ka duwan dee midii hal qof iyo hal cod ayaa dhici karta soomaaliyana lagu soo dhoweeyo ama lagu taageero marka laga hadlayo beesha caalamka waa inaynay ka dhacayso shikiigama jiro si ka duwan sidii hore kana fiican sidii hore iminkana dee waxa la qabtay baaba aada u weyn waxweyn baa la qabtay statekii baa la sameeyey electoral commissionkii baa la sameeyey waxaa la sameeyey commissionskii looba constitution commissionkii baa la sameeyey waa wixii loo baahnaa badi tuted waa la sameeyey marka insha allah inta kalena in la dhameeyo muxuu yahay adiga fikirkaaga marka laga hadlayo sida ay ku heshiin karaan soomaaliya iyo somalilan cadaalad marka ma isleedahay somalilan in la ictiraafo oo gooniisutaageeda soomaaliya aqbashada u aragta adiga ani waxaan rumaysanahay qofkii cadaaladda rumaysan qofkii rumaysan inay soomaaliysinaato qofkii rumaysan ka jaarkiisa ee hargeysa jaarkiisa amba burco jaarkiisa amba boorame jaarkiisa inuu wanaag u rabo ka garawa jooga iyo ka caabud waaq jooga iyo ka xamar jooga iyo ka marka jooga waxaa loo baahan yahay cadaalad inaan isku nimaadno inaan gacanta isqabsanno inaan waddankeenna tabcanno in laguna heshiiyo sidii hore loo wada mari lahaa ani saasaan rumaysanahay